markos cutubka sagaalaad
wuxuu iyaga ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay kuwa halkan taagin qaarkood sinaba dhimasho uma dhadhamin doonaan ilaa ay arkaan boqortooyada ilaah oo xoog ku imanaysa lix maalmood dabadeed ciise wuxuu waday butros iyo yacquub iyo yooxana oo wuxuu keligood geeyey buur dheer hortoodana ayuu ku beddelmay dharkiisu aad buu caddaan ula dhalaalay sidii midka dhulka wax ku caddeeya aan u caddayn karin markaasaa waxaa iyaga u muuqday eliyaas iyo muuseba waxayna la hadlayeen ciise markaasaa butros la hadlay oo ciise ku yidhi macallimow waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno saddex waab aannu ka dhisno mid adaan kuu dhisaynaa midna muuse midna eliyaas
waayo ma uu garanaynin wuxuu ku jawaabo maxaa yeelay aad bay u baqeen kolkaasaa waxaa timid daruur oo iyaga hadhaynaysa daruurtiina waxaa ka yimid cod leh kanuhu waa wiilkayga aan jeclahay ee maqla isaga dhasiba goortii ay hareerahooda fiiriyeen mar dambe ma ay arkin cid kale oo iyaga la joogta ciise keliya maahee markay buurta ka soo degayeen wuxuu ku amray inaanay ninna u sheegin waxay arkeen intaannu wiilkii aadanuhu kuwii dhintay ka soo sara kicin dhexdoodii ayay hadalkii haysteen oo iska weyddiinayeen waa maxay ka soo sara kiciddii kuwii dhintay markaasay waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen culammada maxay u yidhaahdaan eliyas waa inuu horta yimaado markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waa run in eliyaas horta imanayo oo wax walba soo celinayo oo sidee ugu qoran tahay xagga wiilka aadanaha inuu wax badan ku xanuunsan doono oo la nici doono laakiin waxaan idinku leeyahay eliyaas waa yimid oo wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen siday ugu qoran tahay
markay xertii u yimaadeen waxay arkeen dad fara badan oo la jooga culimmaduna wax bay weyddiinayeen kolkiiba dadkii badnaa markay isaga arkeen aad bay u yaabeen oo ku soo ordeen oo nabdaadiyeen kolkaasuu weyddiiyey maxaad isweyddiinaysaan markaasaa dadkii badnaa midkood wuxuu ugu jawaabay macallimow waxaan kuu keenay wiilkayga jinni carabla qaba meel alla meeshuu ku qabtaba wuu ridaa markaasuu afka ka xumbeeyaa wuuna ilka jiriqsadaa oo qalalaa waxaan xertaada ka baryay inay ka saaraan wayna kari waayeen markaasuu u jawaabay oo ku yidhi qarniyo how rumaysadka baranu ilaa goormaan idinla jiri doonaa ilaa goormaan idiin dulqaadan doonaa ii keena isaga markaasay u keeneen goortuu arkay kolkiiba jinnigii waa gelgilay dhulkuuna ku dhacay oo labalagdeeyey isagoo afka ka xumbaynaya markaasuu aabbihiis weyddiiyey intaabuu waxaan qabay kolkaasuu yidhi tan iyo yaraantiisii marar badan wuxuu ku tuuray dab iyo biyo inuu dumiyo laakiin haddaad wax samayn kartid noo naxariiso oo na caawi ciise wuxuu ku yidhi haddaad rumaysan karaysid wax waluba waa u suurtoobaan ka rumaysan kolkiiba wiilkii aabbihiis ayaa qayliyey oo oohin ku yidhi sayidow waan rumaysanahay iga caawi rumaysad darradayda ciise goortuu arkay dadkii oo u soo ordaya ayuu jinnigii wasaqda lahaa canaantay oo ku yidhi jinniihow carabkiiyo dhagaha la'u waxaan kugu amrayaa ka soo bax oo kol dambena ha ku noqon jinnigii intuu qayliyey aad buu u gelgelay kolkaasuu ka soo baxay markaasuu wiilku noqday sidii mid dhintay oo kale sidaa darteed dad badan baa yidhi waa dhintay laakiin ciise ayaa gacanta qabtay oo kiciyey markaasuu kacay ciise goortuu guriga galay xertiisii waxay gooni ahaan u weyddiiyeen annagu maxaanu u saari kari weynay wuxuu ku yidhi caynkanu wax kale kuma soo bixi karo tukasho iyo soon maahee
markaasay halkaas ka tegeen oo galili dhex mareen mana uu doonaynin in la ogaado waayo xertiisii ayuu wax barayey oo wuxuu ku yidhi wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacangelinayaa wayna dili doonaan oo markii la dilo saddex maalmood dabadeed ayuu sara kici doonaa laakiin hadalkaas ayay garan waayeen wayna ka cabsadeen inay weydiiyaan markaasuu yimid kafarna'um oo intuu gurigii joogay ayuu weydiiyey maxaad ka wada hadlayseen intaad jidka ku soo socoteen laakiin way aamuseen waayo intay jidka ku socdeen waxay ka wada hadlayeen kan ugu weyn intuu fadhiistay laba iyo tobankii ayuu u yeedhay oo ku yidhi haddii qof doonaya inuu dadka u horreeyo isagaa ugu wada dambayn doonaa midiidin buuna u wada noqon doonaa ilmo yar ayuu qaaday oo dhexdooda joojiyey oo goortuu gacmihiisii ku soo qaaday ayuu iyaga ku yidhi ku'an la kii carruurta kan la mid ah midkood magacayga ku aqbalaa wuu i aqbalaa oo ku'an la kii i aqbalaa ima aqbalo wuxuuse aqbalaa kan i soo diray yooxana baa u jawaabay oo ku yidhi macallimow waxaannu aragnay qof magacaaga jinniye ku saaraya nama uu soo raaco waannu u diidnay waayo isagu nama uu soo raaco laakiin ciise baa yidhi ha u diidina waayo ninna ma jiro oo yaab xoog leh magacayga ku sameeyaa oo dhaqso hadal xun iga odhan karaa waayo kan aan innaga gees ahayn waa inala gees ku alle kii koob biyo ah magacayga idinku siiyaa maxaa yeelay waxaad tihiin kuwa masiix runtii waxaan idinku leeyahay abaalkiisuu ka lumi maayoba ku alle kii xumeeye yaryarkan i rumaystay midkood waxaa u ron in dhagaxshiid luqunta looga lalmiyo oo badda lagu tuuro haddii gacantaadu ku xumayso iska jar waxaa kuu wanaagsan inaad gacanla'aan nolosha ku geshid intii aad adigoo laba gacmood leh ula tegi lahayd jahannamada ee ah dabkii aan la demin karayn oo ah meeshii dixirgoodu uusan dhimanayn dabkuna uusan ka damayn cagtaaduna hadday ku xumayso iska jar waxaa kuu wanaagsan inaad lugla'aan nolosha ku geshid intii adigoo laba cagood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada oo ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn dabkuna uusan ka damayn haddii ishaadu ku xumayso iska bixi waxaa kuu wanaagsan inaad boqortooyada ilaah geshid adigoo il keliya leh intii adigoo laba indhood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada oo ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn dabkuna uusan ka damayn waayo mid walba dab baa lagu cusbayn doonaa cusbadu waa wanaagsan tahay laakiin cusbadu hadday dhadhan beesho maxaad wax ku cusbaynaysaan cusbo isku lahaada nabadna isu ahaada